maanta waxaan dareemaynaa xusni ama murugo ku saabsan geerida axmed casy oo ahaa ka mid ahaa aabayaashii qarannimada iyo dowladnimada soomaaliya oo ku geeriyooday wakti dhowaa wakti dhow ku geeriyooday magaalada tucson ee gobolka arizona ee dalka maraykanka dhan waxaan dareemaynaa murugadaas iyo naxdintaas annagoo u barooranayna u baroor diiqayna dhanka kale axmed casy wuxuu ahaa geesi soomaaliyeed hogaamiye aragti dheer soomaaliyeed wuxuuna soo kusoo noolaa nolol sharaf iyo cuzi leh allah u naxariisto reerkiisana allaha samir iyo iimaan ka siiyo marka noloshiisu waa mid mudan in lagu daydo oo ay tusaale u noqoto jiilasha soo socda iyo umada soomaaliyeed maanta murugadaasaan dareemaynaa uu naga geeriyooday aaba kamid a aabayaashii qarannimada soomaaliya ahna geesta soomaaliyeed waayahay wasiir axmed kayse dadka aan garanaynin aqoonta u lahayna soomaaliyeed ee laga yaabo inay ku maqlayaan bal haddaad u sharaxdo si kooban qof caynkee ayuu ahaa
axmed casy axmed casy wuxuu ahaa nin dadkii gobonimada soomaaliya gaar ahaan dhanka waqooyi hogaamiyaasha ka mid ahaa axmed xaaji ducaale cabdalla ayuu ahaa magaciisa buuxa laakiin ku magac dheeraa axmed casy wuxuu ka mid ahaa afartii hogaamiye waqooyigu markuu xorriyadda qaatay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii lix iyo labaatankii juun goostay inay midnimada soomaaliya keenaan dabeedna xamar yimid wuxuu noqday wasiirka beeraha kabacdina wuxuu noqday muddo dheer safiir marka waa nin taariikhdaas le taariikhdii burco ayuu ku dhashay kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo labaatankii wuxuu kamid ahaa dadkii ugu horeeyey oo soomaalida ahaa ee wax soo bartay heer jaamacadeed oo dalka ingiriiska wax kusoo bartay jaamacad kii la yidhaahdo dadka ugu horeeya waqooyiga somaliland waxbarasho aada ayuu ahaa wuxuu ahaa raggii gobonimada soomaaliya usoo dagaalamay iyo midnimada soomaaliya haddana dhintay isagoo weli u taagan sharafta iyo midnimada ummadda soomaaliyeed
waayahay waxyaabaha geeridiisa sababay marxuumka allah u naxariistee ma ogna
ma ogin mana hubo in dareertiisu ay ama tafaasiishaasi inay muhiim tahay waxaa hadda muhiim ah inuu ahaa shaksiyad ku soomaali uuna geeriyooday saaka sida hore waayahay ugu dambeyn sacadat wasiir mar hadduu ka mid ahaa danjirayaashii dalka soo maray haddana weli uu ka tirsanaa diblomaasiyiinta soomaaliyeed wasaaraddaada xiriir ma la samaysay ehelkii marxuumka kadib geeridiisa
ha walaale waana ku mahadsan tahay inaad su-aashaas iweydiisay waan la sameynay isla markii aanu ka war helnay geeridiisa ayaan wacay waxaan la hadlay xaaskiisa iyo gabadhiisa oo ahayd iyada nafteedu noqotay wasiirka ganacsiga xukuumadda soomaaliya hadda jirta markii la asaasay oo la yidhaahdo khatra axmed ducaale marka gabadhaas iyo hooyadeed oo la joogay markii uu dhintay ayaan wacay waxaan tacsi ka gaarsiiyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo shaqaalaha wasaaradda iyo ummadda soomaaliyeed iyaguna way way ku farxeen wayna soo dhaweeyeen inkastoo ay ay murugoonayeen haddana aada ayaad u mahadsantihiin idinka idaacadda muqdisho ee soomaaliya inaad danaysaan maaragtay taariikhda geesidaa soomaaliyeed oo aada naga wareysataan marka waxaan anigoo oo raadiyaha fursaddan ka faa'iidaysanaya raadiyaha soomaaliya aan u dirayaa mar kale tacsi xaaskiisa caruurtiisa ehelkiisa saaxiibadiis iyo ummadda soomaaliyeed meelay joogaanba geerida ku timid axmed ducaale cabdalla axmed keysi oo maanta tucson arizona dalka maraykanka ku dhintay isagana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu jannooyinkiisa waasaca geeyo una dambi dhacso aamiin aamiin aamiin aada iyo aadaad umahadsan tahay sacaadatu wasiir
waa mudan tahay walaal